madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geele ayaa ku qaabilay madaxtooyada jibuuti wafdi heer wasiira oo ka socday etoobiya oo uu horkacayo wasiirka maaliyadda etoobiya axmed shide oo ka siday dhambaal ra-iisul wasaaraha etoobiya isagoo sheegay ilna soo afjaray murankii xagga ganacsiga ee maalmahan soo kala dhex galay labada dal labada dal waa laba daloo walaalaa ummad mid ah wada maamula kaabayaal badanoo miisaanad badan ay ku baxayaan baan wada dhisanay is-aaminaad iyo iskaashi gaar baa naga dhexaya daris caadi ah kaleta manihin waxaa weeye isir ahaan iyo dal ahaan shacab ahaan jugraafi ahaan dhaqaale ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dhinac walbo xiriir gaaraan leenahay run ahaantii iskaashi laba wadan u dhexeeya marka la eego jabuuti etoobiya tusaale ayaan u nahay dunida oo dhan iyo afrikaba in labada dal ay wada shaqeeyaan madaxweynaha madaxweyne ismaaciil iyo abina aaminaad ballaaram iyo walaaltinimo iyo kalgacayl baa ka dhexaysa sida shacabku walaala u yihiin marka dhibka yaree dhacay waa mid reer ahaan anaku u xalisanayno oo wixii la kala tabanayana la xalinayo ayadoo laga duulaya iskaashiga ballaaran noo dhexeeya ayadoo ka duulayayaan xalinay marka madaxweynaha iyo rasaaruhu waxay si buuxda isku afkarteen oo fariinta anug aan keennay in wixii wixii cusub sharciga cusub lasoo rogay nidaam ahaan dhinaca etoobiya hay-adaha qaarkood ay soo sameeyeen iyo qiimaha qudaartu lagu daray kulli dib baa loo celinayaa sideedii hore unbay noqonaysaa laga bilaabo berito qudaarta ha noqoto qaadka ha noqdo ganacsiga sidii hore go-aanka marka dhowaanahan gaar ahaan loo qaatay kulli waan waa laga wada noqonayaa laga bilaabo maanta haddaan marka hay-adihii etoobiya dalka ku saabsanaaba la wargelin laga bilaabo beri berito qaadkaba ahaato iyo iyo qudaartaba sidii ahaan jirtay iyaa toos lagu celinaya wax qiimo lagu darayana ma jirto wasiirka ganacsiga jibuuti maxamed warsame ayaa sheegay inay soo dhoweeyeen tallaabada ay qaaday etoobiya shirka ka dhacay madaxtooyada uu madaxweynaheena jamhuuriyadda jibuuti uu fadhiyey raggaa walaalaheena etoobiya nooga yimida war ay labada madaxweyne ka sheekaysteen ay gooyeen bay noo keeneen oo farxad gelinayaan shicibka jibuuti iyo shicibka etoobiyaba oo isagu farxaddaasi ay tahay in laga gudbay wixii yaraayee dhex maray jabuuti iyo etoobiya oo ku saabsanaa xagga xawaashka qudradda iyo jaadka oo haddee toole aanu sheegayno dadka ka shaqaysta saddexdaa shay iyo wixii kale ku saabsan baacimushtar inay sidii hore ay wax kasi noqdeen wixii qaraar la qaadanayo waxay noqon doontaa wax labada wadan ay walogol yihiin ay ka sheekaystaan oo faa'iidana u noqonaya labada shicib kolkaste waan carabkan ku dhifannaa inay labadaa wadan ay laba wadanoo walaala yihiin oo aada iskugu dhow meel kaste wadana kastaba iskaga dhow dee ixtiraamka waan ilaalin doonaa xagga iyaga ahaato iyo xagga etoobiyaba ahaato ishkaashiga aan wadnana waxaan ka dhigaynaa insha allah ishkaashi wada jir ah rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti